اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا waa qaar ka mid ah ducooyinka isku soo bax allabari roobdoon ah oo maanta lagu qabtay masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera boqolaal shacabka reer mandheera ah oo ay hogaaminayeen culimmada ismaamulka ayaa salaada roobdoonta ku tukaday masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم salaada ka hor iyo kadib culimmada mandheera ayaa eebbe ka baryay raxmaddiisa iyo inuu allaah soo qaboojiyo dadka iyo duunyada xilli deegaanada ismaamulka mandheera uu ka jiro kuleel daran iyo roob la-aan xilli la sugayay wakhti roobaadka deerta dembigaynana waa qirsannahay ilaahu adigaa raxmaan ah ilaahu adigaa raxmaan ah ilaahu adigaa raxiim ah ilaahiyo waxaan u baahannahay madarkaada ayaan u baahannahay ilaahu naxariistaadaan u baahannahay ilaahiyo waxaa waaye maaragtay mucaamalada annaga aan mutaysannay ilaahu hanagula mucaamaloonin mucaamalada adiga aad leedahay oo wanaags ba- wanaagga badan oo naxariista ay ka buuxdo ilaahiyow noogu naxariisa allahuma akhifnaa اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ilaahuna soo gaar ilaahuna soo gaar ilaahuna soo gaar ilaahuna soo waraabi ilaahuna soo waraabi ilaahayow annaka hadda magaalaan joognaa oo dhibna ma haaye walaalahaana dadka oo xoolaha oo duurka kula jiraa oo man xoolahooda ooman yihiin rafaadka badan dadaa biyo aan gadan karin dadaa biyo la-aan ah dadka war- warihii ka go-een sheekh axmed suudaan guddoomiye ku-xigeenka xafiiska culimmada mandheera ayaa bulshada ku baraarujiyey inay isku naxariistaan oo ay iscaawiyaan xilligan adag asagoo sidoo kale xusay in roob la-aanta iyo kuleylka daran ay ku imaadaan dembiyada ay bini-aadamka galaan marka horta qof kasta waxaa waaye wixii aad baxsan karto ilaahay dartiisa qof dadka dhibaataysan waa taqaanaa dada telefoonka waa iskuu soo dira dada gurigu kugu imaana dada wax kaa rajaynaya dada oo dab- dabkeeda dadka- dab- dabka la shidaynin caruurta dabkooda ma shidani ku leh waa culeys badan ayaa jira niyadaas horta ee qalbiga aad ka niyeysanaysid inta inaad qofkan labada boqol u tuurto shanta boqol u tuurto boqolka shilin u tuurto ee wax weyn ay annakana noo noqonaysaa dad usoo naxariistay ay noqonaynaa araaximuuna yarxamuhum araxmaan dadka oo usoo naxariista ilaahay aa subxaanahu watacaala u naxariisaya marka taasna arrintaasna masaladaasna yaa la hilmaamin qof kasta dembigan dhibkan muxuu ka imaaday asalkiisa horta inaan xasuusino waa ilaahay caza wajalla muxuu leeyahay wahara alfasaadu fi lbiri walbaxri bimaa kasabat aydi nnaas fasaadka ayaa bannaanka soo baxay fasaad geediyaa engegeen roobkiyaa yaraaday biyihaa yaraadeen naxariistii ayaa oo ayaa yaraatay wax kasta qaaliyay noqdeen dhulkii waxaa waaye waa nabaad guuraa ku dhacay fasaad way waxyaalahaas dhan maxa arrintaas mahay ku dhacday waxaa waaye dunuub aan kasbanayn annaka aan kasbanay wax meel kale ha ka raadini dunuubta bani aadamka dunuubka bani aadamka ayaa dhibaatadan ku imaaday sidoo kale sheekh axmed suudaan oo hadalkiisa sii wato ayaa ka hadlay falalka xatooyada ah ee muddooyinkan dambe ku soo badanaya magaalada mandheera waxa uuna bulshada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan tuugada geysato dhaca xoolaha iyo kuwa guryaha u dhaca wakhtiyada dambe ee habeenkii laakiin nimankan jaranjaro caadi aan ahaynay wataan waxaa waaye mufsidiin waay waktiga khaasatan khudbada waktiga khudbada aan ku jirno oo dadka dhan oo masaajidaha wada galayaan waktigaas horta aad iyo aad ha la ogaado dadka waktigaasa oo wax wataan tuug iyo qof islaami hataa qof ma ayan shaqaysanahay oo madow aho fuundiska aha iyo tuuggaas oo isku jiha maaha waa dadka waa la kala garanaya marka calaamooyinka aad ku garan kartaan dadkan jaranjariyaha dhaadheer ay wataan wakti dadka ay lugta ay degan tahay oo masaajidaha lagu wada jiray ay badina dha- dadka dhacayaan mas habeenkii ay dadka usoo dhacayaan habeen dad- qofkii wahi janjaro wato waa iska garanaysa qofkii habeen oo habeen madow oo jaranjaro wato waa garanaysa inay tuug yahay ha laisugu kaashado daalimiintaas qabashadooda waxaa way tuugo kala imaaday weligeedii magaaladan laga arkin tuugo kala soo baxday tuugadaas waxaa waaya een, ariga la qaada baadiyada unbaa la ogaa ariga hoola la iska qaadi jiray arigii marka ayaa loo loo dhigaa wawri geley ayaa marka dheefka loo daadina tartiibtoo dhan waxaa waaya kii kalena u habtigadaan isoo gaar tar eh, tagsi darag dhag lagu riday waxaa waaya suuqa la horgeeyo arrin dhacda idin sheegi haydha ha laga taxdiro daalimiinta guud ahaan ha laga taxdiro tuugnimadaas xaqiiqi jirto waay waaqica dhacday waay ma aha qofko ilaba ma aha wax dhacday ha laska ilaaliyo tuugadaas noocaas soo baxdayna aad ha laskaga ilaaliyo si kastaba ha ahaatee roobdoonka maanta lagu qabtay magaalada mandheera ayaa ku soo aadayo xilli uu jiro kuleel walow lagu jiro xilli roobaadka deerta islamarkaana deegaanada ismaamulka uusan weli ka di'in roob cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera